halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni safarka kulibana samaha masiix mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan horay u sii wadi doonnaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee ahaa timoteyos warqaddan waxaa ku qoran qaynuunno badan oo gacan ka geysanaya dhismaha kiniisadda iyo weliba sida looga ilaaliyo inaanay ku dhicin ilxaad iyo fikirro dad leeyahay waa warqad lagu hoga tusaalaynayo wacdiyayaasha si kuwa ay wacdiyayaan loogu soo duwo waxbaridda toosan ee rasuullada waxaana la adkaynayaa in loogu dhaqmo injiilka sida uu yahay oo aan lala iman waxbarid lagu salaynayo qof markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay arrinka ku saabsan sida bawlos u sii sheegay in kuwo badan ay habaabi doonaan oo ka habaabi doonaan waxbaridda suuban ee rasuullada ee ku salaysan injiilka ciise masiix haddaba kiniisaddu waxa ay bilowday inay hoos uga dhacdo rumaysadkeeda wakhti aan dhoweyn oo bawlosna wuxuu ka digayaa haatan oo waxa uu u sheegayaa timoteyos in arrinka uu ka feejignaado mar kale ayaa rasuul bawlos waxa uu wax ka qoray arrinka ku saabsan dibudhaca kiniisadda ku imanaya iyo sida dadka ay rumaysadka uga tegi doonaan sida ku qoran warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka labaad wuxuuna ka hadlayaa bidcinnimada soo ifbaxday oo berigaas ayayba jirtay marka wax cusub noqon mayso inay horay u sii soconayso abawlos dabadii waxaana sii badanaya bidcinnimada ilaa laga soo gaaro wakhtiga kiniisadu ay hawada kula kulmayso masiixa waxaana beryihii hore ee soo bilowday kiniisado habaysan balse rumaysadkoodii ka dhacay ama ka gaabi rasuul bawlos waxa uu leeyahay sida ku qoran abaalka ee axdigii hore cutubka afraad aayadda koowaad oo qayb ahaan odhanaysa qaar ay ka fogaan doonaan iimaanka oo waxa ay taasu ka macno tahay in ay iimaanka ka dhaqaaqi doonaan kala tegis ayaa waxa ay iyana ka macno tahay kala dhaqaaqis ama kala fogaansho waxaanaad kala dhaqaaqista ka soo bilaabaysaa halkii aad horay u gaartay marka kuwa rumaysadka gadaal uga noqonaya waxa ay ka tegayaan wax kasta oo ay horay u soo barteen oo ay ayidsanaayeen haddii qofku ka leexdo diimaha karaahiyada macnuhu ma ahan inuu ka soo tegayo wax horay uu u rumaysnaa ma jirin wax qofka aaminsan diimaha karaahiyada ahi uu rumaysan yahay waayo waa diimo aan rajo xambaarsanayn ciise masiix waxa uu ku yidhi rumaystayaasha sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka afariyo tobnaad aayadaha hal ilaa saddex ee baalka boqol labayo sagaashan ee axdiga cusub markaasoo uu lahaa qalbigiinnu yuusan murgoon ilaah waad rumaysan tihiin anigana i rumaysta guriga aabbahay waxa uu leeyahay hoyaal badan haddaanay sidaa ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo oo haddaan tagoon meel idiin sii diyaariyo mar dambe waa soo noqon doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan rajadaas lama siinin kuwa aaminsan diimaha karaahiyada waxaase la siiyey oo keliya qofka masiixiga ah haddaan tafaasiisha aayadda koowaad ee cutubka afraad horay idiinku sii wado ayaa bawlos waxa uu leeyahay haddana iyagoo dhegaysanaya ruuxaha khiyaaneeya muxuu ula jeedaa haddaba bawlos arrinkaas isaga ah wuxuu ula jeedaa in markii ay ka tegayaan rumaysadkooda ay iyagu mas-uul ka noqonayaan kala dhaqaaqaas maxaa keenay haddaba inay dadka qaar isaga tagaan rumaysadkooda masiixa haddaan ka jawaabo arrinka waxa ugu wacan markii ay ku horumaraan xagga aqoonta oo waxa ay la noqotaa inay wax waliba garanayaan waxaana ay la noqonaysaa in kitaabka ay leeyihiin kuwa xigmadoodu ay hoosayso ama kuwa iyagu ay ka sarreeyaan waxaa iyagu ay ku dhaceen dabinka shayddaanka oo shayddaanka ayaa khiyaaneeyey uu ka baylihinaya dariiqii masiixa waxaana kaloo ay ku darsanayaan iyaguna fikirkooda hooseeya oo waxyaalaha ay barteen ayaa ku sii dirqiyaya inay rumaysadkooda isaga tagaan rasuul bawlos waxa uu ku soo khatimayaa aayadda koowaad ee cutubka afraad iyo cilmiyada jinniyada haddaba dadku waxa ay maqlaan waxbaridda jinniyada welibana kuwo badan oo maanta nool oo sheeganaya masiixinimada ayaa markii anficii ay ka malaysanayeen meesha ay waayaan isaga tegaya howsha masiixa iyo weliba rumaysadkiisiiba taasina ma wanaagsana waayo waxyaalaha dunida ayaa ay dhaafsiisanayaan waxyaalaha ruuxa iyo weliba ballamadii ciise masiix uu ina siiyey sidaannu ku soo akhrinay injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka afariyo tobnaad aayadaha hal ilaa saddex waxaa rasuul yooxanaa oo la talinaya haddaba masiixiyiinta uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka afraad aayadda koowaad baalka afar boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan gacaliyayaalow ha rumaysanina ruux waliba laakiin ruuxyada tijaabiya si aad u hubsataan inay kuwa ilaah yihiin waayo nebiyo badan oo beena ayaa u soo baxaya dunida markii aynu aragno haddaba waxbaridda dunida ku baahsan ayaa loo baahan yahay inaynu iska tijaabinno si ayan rumaysadkii ilaah iyo masiixa ayan inooga weecin tijaabada ay tahay inaynu isticmaalno haddaba ee laynaga doonayo waxa weeye tan ku qoran warqaddii rasuul booloosu qoray timoteus cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad markaasuu rasuulku uu lahaa oo muran la-aan qarsoodiga cibaadadu waa weyn yahay isaga jidh baa lagu muujiyey oo ruux baa xaq lagaga caddeeyey malaa'iguhuna way arkeen quruumahana waa laga dhex wacdiyey dunidana waa laga rumaystay ammaan baana kor loogu qaaday haddaba aqoonta jinniyadu taa ina bari mayso oo way ka duwan tahay ama wayba ka soo horjeedaa waxaa jira kuwo badan oo isku sheegaya inay muuminiin yihiin oo haddana adkaynaya jinniyada marka ma ahan inaynu u dhacno cilmiyada jinniyada ee mucaarada injiilka masiixa aqoon weliba ee diidan hadalladii ilaah waa tan cilmiyada jinniyada bawlosna wuxuu inooga digayaa arrinkaas isaga ah waxaan ku diidaynaa cilmiyada jinniyada innaga oo ku tijaabinaynaa garashada rabbaaninimada masiixa iyo inaan rumaysanno in masiixa oo ah wiilkii ilaah laga dhex muujiyey jidhka iyo in aynu furashadiisa aawadeed xaq ku noqonnay waa markii uu isku tallaabta dembiyadeenna mar qura ku bixiyey e innagoo haddaba horay idiinku sii wadaynaa ameriska ayaannu eegaynaa cutubka afraad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo waxa ay kaga fogaan doonaan laba wajiilanimada dadka beenta ku hadla oo qalbigooda la gubay sida isaga oo bir kulul lagu dhejiyey marka rasuul bawlos waxa uu leeyahay laba wajiilanimada dadka beenta ku hadla waxaana taasu ay ka macno tahay inay kuwa iimaanka dib uga noqonaya ay iska dhigayaan kuwo quduusa oo ahludiina meel waliba waxaa jooga kuwo badan oo quduusiin iska dhigaya oo ay la tahay inay leeyihiin sharaf iyo mudnaan ay dadka kala dheer yihiin marka ay sidaa yeelayaan ayaa ay isaga tegayaan rumaysadkii ciise maseex kuwa isa sarraysiiyana waa kuwa aan waxba ka garanaynin injiilka masiixa waayo kuwa garanaya injiilka isma qaadqaadaan oo welibana ma kibir badna oo duulduulna ma qabaan waxaa markaa rasuul bawlos leeyahay oo qalbigooda la gubay sida isaga oo bir kulul lagu dhejiyey waa kuwa aan rumaysadka lahayn oo laba wajiilayaasha ah oo yidhaahda waxaannu nahay masiixi laakiin innaba aan garanaynin masiixa markii aad aragto way isla qab weyihiin oo waxa ay had iyo goorba doonayaan in dadka kale ay aqoonsadaan inkastoo weliba aqoontoodu ay hoosayso oo aanay lahayn garaad suuban jacayl iyo rumaysad waa saddexda siyaabood ee rumaystayaasha masiixa lagu garto ee kan laba wajiilaha ah meel buu la'yahay oo waad garanaysaa inaannu lahayn saddexdaas qaab ee qofka masiixiga ah laga doonayo waxa ay ka fogaadaan hadalladii ilaah oo welibana way ahmiyad ballaaran tahay in qorshaha iyo danta ilaah lagu joogo oo aan lahaanno qalbi jilcisan oo weliba la dooni maayo inaynu isweynayno haddii aynu masiixiyiin dhabanahay weli meeriska cutubka afraad ayaannu ku jiraaye waxaannu haatan eegaynaa warqaddan koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka afraad aayadda saddexaad waxaana qorniinku leeyahay waxa ay diidaan in la guursado oo amraan in laga fogaado cuntooyinka ilaah u abuuray in kuwa rumaysta oo runta yaqaano mahadnaqid ku aqbalaan weliba maalmihii masiixa dunida uu joogay dhegaystayaal ayaa waxaa jira kuwo badan oo diinta yuhuudda ka soo baxayay oo soo gelayay firqadiimeedyada ku salaysan mabaadida ee quruumaha marka waxyaabahaasina maanta wax innaga inagu cusub ma ahan oo wakhti dheer bay socdeen waxaa rasuul bawlos leeyahay waxa ay diideen in la guursado oo ka dhigan inay guursadaan wax waliba waxa ay u yeelayaan xeer maalmihii masiixa waxaa jiray hormooyin dada oo joogi jiray badda mootan ama the dead sea oo waxaa loo yaqaanay filosofiyiintaas essens waa kuwii sida abaarta ah qorniinka badda mootan laga helay halkaa ku qariyay markii haddaba masiixinimadu ay dunida timi ayaa sida abaarta ah kuwo badan oo firqadiimeedyadaasa ay ku soo biireen kiniisaddii ka dhisnayd dhulka israa'iil waxaana loo malaynayaa inay iyagu ahaayeen kuwii bidcinimada keenay dunida waxaana ay ku soo dareen xeerka ah inaan la guursan waxay kaloo keeneen amar ah inaan hilbaha qaar la cunin waxaan haddaba innaguba garanaynaa kuwo badan oo xeer ka dhigaya waxyaabaha ku hagaagsan cunista iyo waxyaabaha aan ku hagaagsanayn in wax la cuno oo waxa ay leeyihiin qaar baa xalaala qaarna waa xaaraan waxa ay la tahay in ilaah ku aqbalayo iyaga cunooyinka qaar ee ay mamnuuceen inay cunaan waxaana laga yaabaa in cunooyinkaas qaar qofka uu ka qaado xanuun laakiinse inaba waxba ku kordhin maayaan sida ilaah kuu arko haddaan horay idiinku sii wado haddaba meeriska kitaabka ayaan iminka eegayaa isla warqadan koowaadee rasuul bawloosu qoray wacdiyihii dhalinta yaraa ee timoteyos ahaa cutubka afraad aayadaha afar ilaa shan oo waxaa qorninku leeyahay waayo wax kasta oo ilaah abuuray wuu wanaagsan yahay waana inaan waxba la diidin haddii mahadnaqid lagu aqbalo waayo waxaa quduus lagaga dhigaa hadalka ilaah iyo ducada haddaba hadallada ilaah cunno nacladi maayaan habase yeeshee waa la xalaalaynayaa haddii markaa cunnada ilaah ku siiyo aad ilaah uga mahad celiso waxa ay quduus u noqonaysaa jirkaaga marka rasuul boolos waxa uu leeyahay haddii mahad lagu aqbalo marka uu sidan leeyahay waxa uu ula jeedaa cunnooyinka qaar oo aadan ka mahadnaqi karin oo haddii aad cunto aad xanuun ka qaadi karto iyo kuwo jirkaaga u wanaagsan haddaba kuwa xanuunka kuu keenaya dabcan ka mahadnaqi maysid xitaa waxaa la ii sheegay inay jiraan qolyo masaska cuna haddii ay cunidda masaska kuu tahay wax caadi ah marka wax dhibaal ma lahan waad cuni kartaa welibana markii aad ka dheregto ayaad ka mahadnaqaysaa haddiise cunidda masaska ay dhibaato iyo wareer kuu keenayso markaa dabcan ka mahadnaqi maysid oo cuniba maysid tii jirkaaga u wanaagsan oo aad garanayso sida hilibka geela iyo caanihiisa oo dad badan oo dunida joogaana aayan cunin ayaa lagaa doonayaa in adiga soomaaliga ah aad ilaah uga mahadnaqdid waayo waxaa jira dad badan oo aan cunin hilbaha geela dunideenna waxaa warku uu ku jiran yahay oo lagaa doonayaa saaxiib inaad ka mahad celiso wixii aad cuni karto oo aadan cuqdad ka qabin iminkana waxaannu soo gaarnay maaddada kale ee ah waxaa wadaadka wanaagsani samayn karo wakhtiga dadku dib uga noqdaan rumaysadkooda si bal markaa aynu u garanno arrinkaas isaga ah aanu egno warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteyos cutubka afraad aayadda lixaad oo waxaa qorninku leeyahay haddaad walaalaha waxyaalahan xusuusisid waxaad ahaan doontaa ciise masiix midiidinkiisa wanaagsan waana adigoo hadallada iimaanka iyo cilmiga wanaagsan oo aad raacday ku xoogaysanaya waxaa rasuul bawlos leeyahay oo u sheegayaa timoteyos haddaad walaalaha waxyaalahan xusuusisid markaana waxa uu kaga digayaa timoteyos bidcinnimada iyo waxbaridda khaldan ee kiniisadda ku soo biiraysay waxaa jiri doona rag marka hore qiran doona rumaysadka dabadeedna dafiri doona oo waxa ay soo gaarayaan heer ay diidaan wixii ay barteen oo dhan marka waxaa loo sii digayaa timoteyos oo la doonayo inuu waxyaabahaas ku wargeliyo rumaystayaasha markii uu sidaa yeelo ayaa timoteyos ahaan doonaa midiidinkii ciise masiix oo wanaagsan ama daacada haddaba rumaysto waliba waa adeegay ama midiidin ha yeeshee bawlos wuxuu haatan ka hadlayaa midiidinka dadka baraya hadallada ilaah taasina waa hadiyad ilaah siiyo dadka qaar oo qaarka kalena ma lahan hadiyadda waxbarista balse rumaystayaasha oo dhaniba waa midiidinno ama adeegayaasha masiixa waxa uu leeyahay rasuul bawlos adiga oo hadallada iimaanka iyo cilmiga wanaagsan oo aad raacday ku xoogaysanaya waa sida la doonayo in qofka rumaystaha ahi uu ugu koro hadallada ilaah ee uu ugu xoogaysanayo hadallada nolosha haddaba mufasiriinta qaar bay la tahay in timoteyos looga cabsaday in caabudistii efesos ka jirtay aawadeed uu timoteyos khatar ugu jiray inuu rumaysadka ka noqdo habase yeeshee bawlos waxa uu iminka leeyahay adiga oo hadallada iimaanka iyo cilmiga wanaagsan raacay oo ku xoogaysanaya markaa timoteyos inaba loogama cabsi qabin inuu ku dhaco dabinnada shayddaanka iyo cilmiyadii sharka lahaa ee ka jiray efesos bawlos bilxaqiiqa uu u digayaa timoteyos oo waxa uu ku leeyahay oo inana aynu arki doonnaa inuu kala hadlayo wax ku saabsan waxbaridda khaldan iyo waxyaabaha timoteyos ay tahay inuu ka fogaado haddaan horey idinku sii wado haddaba meeriska ayaan iminka eegayaa abbaalka saddex boqol siddeed iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka afraad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan laakiin ka fogow sheekooyinka habraha oo nijaasta ah oo nafsadaada bar cibaadaysiga waxaa rasuul bawlos ku leeyahay timoteyos waxaad ka fogaataa sheekooyinka habraha sheeka habreed waa kuwa aan ishaysanin ama iska hor imanaya iyo buugaagta caafimaadka qaar ee kuu sheegaya inaad cunnooyinka qaar cunto kuwana aad diiddo waa kutub qolooyin kala duwan ay qoraan oo marnaba iswaafaqi maayaan maxaa wacay runta kuma salaysna waxaana rasuul boolos u sheegayaa timoteyos oo uu ku leeyahay laakiin ka fogow sheekooyinka abraha oo nijaasta ah waxaa kaloo innaga aynu taa u qaadanaynaa buugagta gabayada ee dadka laysku dirayo iyo weliba riwaayadaha la leeyahay qofka iyo qofka ayaa looga soo horjeedaa iyo weliba hadallada khayaaliga ah ama aan qiimaha ku dhisnayn ee qoloqolada la isugu qaybinayo waa sheeka bereley ay baafinayaan waxmagaratada oo iyaga ayaa mashquul isaga dhigaya waxaanse hubaa in dhowaan shayga qabiil la yidhaahdo meesha uu ka bixi doono oo dadkuna ay danahooda garan doonaan waayo cashar weyn baa dadku soo bartay bowlos wuxuu doonayaa in timoteyos uu ka joogo filosofiyadaha ama fikirka aan caafimaadka qabin ee aan ku salaysnayn injiilka barakada leh waa injiilka iftiimiya dunida oo dadkana garaadkooda u fura wuxuu doonayaa inuu abaabulo weyn ka ahaado injiilka masiixa haddaan horay idinku sii wado meriska ayaan iminka eegayaa baalka saddex boqol sideed iyo lixdan ee axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteyos cutubka afraad aayadda sideedaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan waayo jidhka waxbaridiisu wax yar bay tartaa laakiinse cibaadaysigu si walba waxtar buu u leeyahay isaga oo ballan u leh nolosha haatan joogta iyo tan imanaysa waxaa rasuul boolos ku leeyahay timoteyos waayo jidhka waxbariddiisu wax yar bay tartaa aayaddan si khalada ayaa loo fahmaa oo dadka qaarkii bay la tahay in rasuul boolos ka soo horjeedo layliga jidhka bawlos saddex sannadood wakhti ku dhow buu joogay efesos oo ay ku tiilay gegidii ciyaaraha olombikada lagu qaban jiray laba kun oo sannadood ka hor waxaana ay ahayd fantasiyo ciyaareed oo ay qadariyaan dadka giriigta ah marka bawlos wax weyn buu ka garanayay layliga jidhka mana diidana welibana rasuul bawlos wuxuu mar kale tusaale ahaan u soo qaatay tartanka horyaalka ciyaaraha giriigta oo waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaadee reer korintos cutubka sagaalaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan ee baalka saddex boqol iyo kow ee axdiga cusub oo waxauu rasuul bawlos leeyahay sida tan miyaanad ogeyn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan laakiin miduunbaa dheefta hela sidaas u orda inaad heshaan kii ciyaarta aad ugu dadaala wax waliba ayuu iska dhowraa kuwaasu haddaba waxa ay sidaa u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanayn bawlos wuxuu ku noolaa haddaba magaaladaas dadku ay qiimeeyaan isboortiga ama ciyaaraha waxaana la mid ah dad badanoo soomaalidaba ay ku jiraan oo jecel isboortiga una go'ay wuxuuna kuwa sidaas oo kale ah rasuul bawlos ku leeyahay waayo jidhka waxbariddiisu wax yar bay tartaa wuxuuna adkaynayaa haddaba cibaadaysiga eebe oo uu leeyahay wax weyn bay taraysaa isagoo arrinka faa'iidada ka hadlayana waxa uu leeyahay laakiinse cibaadaysigu si walba waxtar buu u leeyahay isagoo ballan u leh nolosha haatan joogta iyo tan imanaysaba kuweenna masiixiyiinta ah waxaannu leennahay rajo ka sii weyn layliga jidhka iyo daawashada isboortiga oo mar uun soo dhammaan doonta waxaan leennahay nolol imanaysa dhimashada kadib markaa layliga jidhka dunidan haatan ah ee aad joogto ayuunbuu kugu caawiyayaa habase yeeshee waxba kuu qaban maayo marka la gaaro qiyaamaha wiilkii wixii sii khasaariyey wax waliba way ka hallaabeen markii uu ka tegey gurigii aabbihii qof waliba oo masiixiya ee aanu fikirkiisu u macaanayn masiixa ayaa la mida wiilkii wixii sii khasaariyey ee laynoogu sheegay masaalkii ciise masiix sida ku qoran injiilka sida luukoosu qoray warku wuxuu ku jiran yahay in wax waliba ee jidhka khuseeya ay dhammaad leeyihiin laakiin cibaadaysiga way sii soconaysaa dhimashada kadib haddaan horay idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan iminka eegayaa baalka saddex boqol siddeed iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka afraad aayadda sagaalaadoo waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan hadalkuna waa run waana mid istaahila in la wada aqbalo bawlos waxa uu adkaynayaa hadalkii hore wuxuuna leeyahay waxaa jira waxyaalo aad isku tirin karayso waana cibaadaysiga iyo in laga fakaro ilaah haddaan horay idinku sii wadno haddaba haatan kitaabka axdiga cusub ayaannu eegaynaa warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteyos cutubka afraad aayaddiisa tobanaad waxaana qoran sida tan sababtan daraaddeed waannu u hawshoonnaa oo u dadaalnaa maxaa yeelay waxaannu rajo ku leennahay ilaaha nool oo badbaadiyaha u ah dadka oo dhan khusuusan kuwa rumaysan wuxuu rasuul bawlos leeyahay sababtaas daraaddeed waannu u hawshoonnaa oo u dadaalnaa haddaba haddii aad masiixa aawadii maanta go'aan u qaadato qiimi baad u huraysaa oo taas dood kama taagna waxaa laga yaabaa in dadku kugu naco oo ay kugu yidhaahdaan fiiriya kii xumaa ee dadkiisa ka tegey qaar kalena ay ku yidhaahdaan fiiriya waa kan kii iimaankiisa baylahda ka dhigay wax kasta ee lagu yidhaahdaba waxa ay muujinaysaa inaad masiixa aawadii u silcayso oo bawlosna waxa uu leeyahay sababtaas daraaddeed waannu u hawshoonnaa oo u dadaalnaa waxaa kaloo rasuul bawlos leeyahay oo badbaadiyaha u ah dadka oo dhan
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin